boqolaal dad ah ayaa isugu soo baxay fagaare ku yaala deegaanka shaw oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee hiiraan si ay u daawadaan xukun qisaas ah xukunkan qisaasta ah ayaa waxaa lagu fuliyey maxamed cali sow cabdi kaasoo horay u dilay hooyadiis iyo walaalkiis mid ka mid a culimmada oo goobjoog ahaa fagaaraha uu xukunka ka dhacayay ayaa kelimad ka jeediyey goobta markii ilaahay subxaanahu wa tacaala isugu keenkeenay xuduud xuduudda ilaahay ka mid ah waana xuduudaha oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka ku soo dejiyey isagoo dhahay walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaabi lacallakum tattaquuna aayaddani waxay sheegaysaa kitaabkii alla subxaanahu wa tacaala uu xukumay ruux muslimi ruux muslina hadduu dilo xaqla'aan uu ku dilo in loo qisaasayo sidoo kale mid ka mid a qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey xukunka qisaasta ah waxaa dacwad hor keensaday maxkamadda degmada jalalaqsi ee wilaayada islaamka hiiraan mudaci ibraahim calasow cabdi asigoo dacwaynayo walaalkiis maxamed calasow cabdi kuna dacwaynayo inuu dilay hooyadiis xaliimo cismaan cumar oo toddobaatan iyo laba sano jirto iyo walaalkiis macalin maxamuud calasow cabdi kuna dilay dugsiga qur-aanka dhexdiisa uu ku dilay kuna dilay doorreey ku dilay si kas ah wuxuu leeyahay dacwoodaha waxaan u wakiishay walaayada islaamka inay ii qasaasaan walaalkay maxamed calasow cabdi maxamed calasow cabdi maxkamadda waxay ka dhalabtay jawaab wuxuuna ku jawaabay haa waan dilay hooyaday xaliimo cismaan cumar iyo walaalkay macalin maxamuud calasow cabdi waana ku dilay toorreey si kas ah oo ulakaca ayaan ku dilay ayuu yidhi kadib maxkamadda waxay su'aashay caafimaadkiisa wuxuuna yidhi waan caafimaad qabaa intaasi kadib qaadiga ayaa soo bandhigay xukunka ninkan iyo maraajicda loo cuskaday iyadoona isla fagaaraha lagula fuliyey xukunka qisaasta ah kadib markuu qirtay maadaama asiga uu qirtay inuu dilay hooyadiis xaliimo cismaan cumar kasna uu u dilay maxkamadda waxay ku xukuntay dil qasaas ah waxaa loo cuskaday xukunkaas aayadda afartan iyo shanaad suuratulmaa'ida oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay wa katabnaa calayhim fiiha ana annafsa binnafsi waalcaynu bilcayn waalanfu bilanfi waaludunu biludun wasinnu bisin waaljuruuxu qisaas faman tasadaqa bihi fahuwa kafaaratun waman lam yaxkum bima anzala allaahu faulaa'ika aayadda kale ee suuratulbaqara ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaabi lacallakum tattaquun iyo xadiiska tawdiixulaxkaam juska lixaad safxada toddobaatan iyo shan haddaan insha allahu tacaala waxaan gudagelaynaa in la fuliyo axkaamtii wabilaahi towfiiq wallahu aclam allahu akbar allahu akbar allahu akbar
wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka dhaca xukunna la xidhiira shareecada islaamka